waxaa runtii nasiib wanaag noo ah maanta inaan halkan kusoo dhaweyno wafdi heer sare ah ama rag isugu jira ganacsato iyo maalgashiyayaal dalka u socda wafdi jayna ah oo ka kooban koob iyo toban wafdigaas oo runtii mashaariic fara badan wada waxa ay wadaan waa ilaa labaatan mashruuc runtii hadse ahaatee afar ka mid a ayaanu imika damacsannahay inay dhaqaaqaan oo aanu hirgelino runtii afartaa mashruuc waxaa ka mid ah horumarinta beeraha iyo horumarinta warshadaha iyo warshadleyda suuqgelinta badeecadaha jiniiska in halkan aan ka bilowno imika mashaariicdu way fara badanta waa ilaa labaatan runtii laakiin afarta ugu horreysay ayaanu imika doonaynaa inaanu muxuu ahaa kala saxeexano oo ay hirgalaan runtii waa nasiib wanaag waa nasiib wanaag dowladda somaliland nasiib u heshay weeyi waana mashaariic ballaadhan oo dalka iyo dadkaba anfacaysa runtii waana horumarin bay u tahay dadka dowladda jaynuhuna sida aynu ka warayno waxyaabaha ay soomaaliya wixii la odhan jiray u qabatay waxaa mashaariicdii ugu waaweyneyd jaynaha qabtay runtii waxaa ka mid ahaa jidkan halkan ilaa xamar baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maxaanku idhahay biyaha aynu cabnay geedebla ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa tiyaatarkii weynaa ee xamar laga dhisay runtii waa waa mashaariic aada iyo aada u balbalaaran weeyi dowladda jaynuhuna ama muxuu ahaa shirkadaha jayniskuna waxa ay qabanayaan si toosa oo aan leexleex lahayn oo aan iyay u qabtaan runtii aada bay nasiib wanaag noogu tahay waanu ku faraxsannahay aada iyo aadna waan ugu muxuu ahaa idinku mahadnaqaynaa dhegeysiga wanaagsan ee aadna dhegeysateen mashaariicda ugu horeeya waxa weeyi runtii afar mashruuc baa ugu horeeya mashruuca ugu horeeyey ugu weyn waxa weeyi baabuurta jiniiska ama caalamka kalaba in halkan lagu xidxidho assembly ay ka sameeyaan oo ay ku xidxidhaan dabeedna dee market loo sameeyo suuqa la geliyo mashruuca labaad waxa weeyi mashruuc lagu sameynayo baaskiiladaha kuwa labada lugood leh ama kuwa saddexda lugood leh dee wax lagu qaado ee ku sameynayaan mashruuca labaadna waxa weeye mashruuca saddexaadna waxa weeye caruurta cuntadooda sharaabkooda waxa ay cunaan oo halkan ay doonayaan inay runtii ku sameeyaan mashruuca afraadna waxa weeye waxaa la yaala wixii weela oo specially u badan caagag inay halkan ku sameeyaan weelka inay halkan ku sameeyaan runtii waa afar mashruuc oo aada iyo aada u balbalaaran oo qiim dalka iyo dadkaba qiimo ula weeyi waana soo dhaweyneynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in sidiisa annagoo ku kalsoon in aanay waxba kaba jiraan noqon muddo lix bilooda gudahood waa lagu bilaabaya mashaariicda iyo maalinkan maanta muxuu ahaa hawsha waa guul somaliland usoo hoyatay waa guul jamhuuriyad qaranka usoo hoyatay runtii waxaa loo baahan yahay in la ilaashado waxaa loo baahan yahay in la dhowro waxaa loo baahan yahay in maalinkan maanta muxuu ah hareeraha aan ka joogno oo aanay mashruuc mashaariicdaas inaga muxuu ahaa inaga xumaan oo dadka qaar baa dee waa ogtihiin oo cadowgeena waa ogtihiin oo meel walba u soo gelaya mashruucii weynaa ee shidaalka lagu baarayey waad ka warraysaane waad ogtihiin oo waa la soo galo waa la xumeeya runtii kuwanna waxaa laga yaabaa in laysu dayo oo in la xumeeyo laysu dayo marka waxaa loo baahanyay inaynu hareeraha ka joogno o aynu u foojignaano aynu ilaashano maalinka maanta